waxaan hadda tilmaamayaa mawduuca ku saabsan nimanka soo kaxaysta xabashida waxa ay sameeyeen waa arrin aada iyo aada u weyn oo jariime ah in gaalada soo kaxaysto oo dad muslimiina loo soo kaxaystaa shareecada islaamka mid ku banaan maa waa fisqun wa jariima waana min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid waxayna gudagelaysaa baabu lmuwaalaat muwaalaat alkufaar bay gudagelaysaa waciiddo iyo goodiyo waaweyn baana ku soo arooray gaalada in laga weli yeesho tanna baabkaa waa soo gelaysaa kama baxaysa qowl muctabara oo odhanaya gaalaha lasoo kaxay waa lasoo kaxaysan karaa oo muslimiin baa loo adeegsan karaa wara muslimiintu hadday doonaan qaar waxa weeye inxiraaf ku sugan yihin ba ha noqdaan yani markaa qowl muctabar oo banaynaya ma jiro saas aawadeed culamadu markay xataa ka hadlayaan bugaadda markay ka hadlayaan walaa yustacaanu bihim walaa yustacaanu lahum bikafirin bay odhanayaan bikutub ilbaqra waa jiraan gaalo gaalama loo kaasan karaa masalada noocaasi waa masala khilaafiya bayna ahli cilmi laakiin gaalo muslimiin ma loo kaasan karaa oo muslimiinta lala dagaalamayo ta noocaasi shareecada wax ku banaan maa bacdi baa doonay inay uga qiyaastaan isticaanada gaalada marka gaalo lala dagaalamayo gaalo in loo kaashado oo yidhi muslimiin aan yani markaa qumanayn haddii lala dagaalamayo oo fasaqa ama qutaacu turuqa ama markiisa markaa yani markaa sadcawtu tariiq iyo wax lamid ah oo wax laga qaban kari waayey gaalo waa loo adeegsan karaa waxaan uga qiyaasan laata kale laakiin waa qawl markaa baatil ah ahlu cilmiguna waa radiyeen saas aawadee aimatu dacwati nadiya durur saniyaha mawaadic baa ku sugan ay ku radinayaan masalada nooca hadday tahay kuwa markaa sideeda u baneeyey iyo hadday tahay kuwa markaysagaa daruuro ku qayday ee yidhi fi xaali daruura ayaa noqonaya calaa kulli xaal waa qawl baatil ah shareecada markaysagaa mid ku banaan ma aha gaalo in la soo adeegsado muslimiin loo adeegsado iskada muslimiintu inay wanaagsan yihiin xataa hadday marka fasaqo yihiin in loo adeegsadaa ma banaana waciidada soo arooray ee sheegaaya laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda cumuumaadkaasi waa gudagelaya ficilka ay sameeyeen waa muwaalaad gaaladii laga weli yeeshay waana muxaram marka waa arrin fisqiya xun